waxaa xalay la dilay mid ka mid ah laba nin oo lagu tuunsanaa in ay iyagu ka dambeeyeen qaraxyadii isniintii ka dhacay orodkii maarathonka ee magaalada boston iyadoo kii labaadna uu baxsaday laakiin lagu daba jiro kuwo dhoweyd ayaa aniga iyo zahre cabdi axmed oo iminka stuudiyaha igu weelisa aan arrimaha ugu dambeeyey ee qaraxyada boston aan ka waraysanay madaxa laantan af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebarow oo si fiican ula socday arrimaha qaraxyada boston sidan ayaana waraysigii aan la yeelanay yebarow uu dhacay cabdiraxmaan bal marka hore dhegaystayaasha sharaxaad ka sii sida labada nin ee qaraxyada lagu tuhmay loo helay oo loo go'aansaday inay iyagu yihiin kuwii qaraxyadaan geystay ka dambeeyey
zahray qaraxyadani sidaan wada xasuusanno waxa ay dhaceen maalintii isniintii ilaa iyo maalintaa intii ka dambaysana adduunka gaar ahaan waddanka maraykanka waxa isha lagu hayay magaalada boston oo dhinac walba loo baaray waddankani waa waddan aad u horumarsan marka ay noqoto xagga baaritaanada oo weliba khibrad u leh sida loo baaro arrimaha argagixisada iyo wixii la xiriira waxaana sanooyinkan dambe oo dhan soo badanayay oo aad u soo jiray in kaamirooyin lagu rakibo dariiqada waaweyn meelaha muhiimka ah dukaamanka iyo meelaha loo malaynayo in maarkino ay yihiin meelo marka dadku ay iskugu tagaan taa ayaana la leeyahay iyaa iminka aad iyo aad uga caawisay ciidamada baaritaanka ku jiray in ay laba nin ay soo saaraan oo ay yidhaahdaan labadaasi ayay ahaayeen waa markii ugu horraysa waxay ahayd in video kaamerooyin ku yaalay barti qaraxu ka dhacay kaamerooyinka mid ka mida oo dukaan weyn oo caama kor saarna ayaa waxa uu muujiyey in nin shandad meel uga tegaya ayaa lagu arkay kadibna waxa ay bilaabeen ciidamada f b i du inay dadweynaha ay u baahayaan oo yidhaahdaan haddii aad ogaataan wuxuun jira ama kaamirooyinkii aad eheladiina ka qaadayseen iyo sawirada aad qaadayseen bartaas ku soo shuba meel ay dadka u banneeyeen oo dadku ay ku soo shubayeen sawiradii waxay qaadeen taas ayaa marka waxaa lagu gaaray in shalay galabtii shantii galabnimo markii saacadda bariga maraykanka ay ahayd ay f b i du shaaciso laba nin oo dhallinyaro ah masawiradood oo weliba video ka dhex muuqday labada nin astaamihii ugu weynaa ilaa iminka ay tiiviyadu ay shaacinayeen waxay ahayd laba dhallinyaro oo caddaan ah oo gashanaa koofiyadan besiboolka ee fooda leh midka hore wuxuu watay koofiyada madow oo uu xagga hore ay fooda u jeeday ka labaadna wuxuu watay koofiyad cad oo uu dibdib u gashaday xagga dambe u jeeday labada ninba waxay xambaarsanaayeen shandadahan ciyaal iskuulka ay qaataan oo jaamacadaha ay dhallinyaradu inta badan ay u sitaan oo la malaynayo inay ahayn waxyaabihii qarxay haddaba shalay markii taas la shaaciyey kadib ayaa waxaa dhacday in xalay saacaddu markii ay ahayd qiyaastii tobankii iyo labaatan daqiiqo fiidnimo intaan saqda dhexal la gaarin degmada la yidhahdo water town oo ka mid ah meelihii sida weyn loo ilaalinayay ay labada nin ee la tuunsanaa la qiyaasaya iminka in ay markaa go'aansadeen inaan waxba u oolin oo waxay doonaan sameeyaan saas daraaddeedna ay baabuur qof wata ay ka dhaceen oo halkaasi markaa ay booliiska ku dabagaleen xabada la isku riday labada qofee la tuhunsanaa kii koowaad uu halkaa dhaawac weyn ku gaaray kadibna isbitaalka markii la geeyey uu ku dhintay hase ahaatee kii labaad ee koofiyadda cad watay lala'yahay ilaa iminka sharaxaad bal ka sii cabdiraxmaan ow dhegaystayaasheenna sida iminka xaaladdu ay tahay ibraahimow xudunta arrintaanoo dhan waa magaalada water town oo meel uun dhagaxtuur ah u jirta magaalada boston oo ah halka xalay dagaalka uu nimankaasi kula dhex maray raggii eryanaya ee booliiska ahaa ninka la weysan yahay waxaa la tuhunsan yahay inuu ku jiro uun magaaladaas ama meel aan ka fogeyn barasaabka gobolka massachusetts david patrick ayaa waxa uu amar ku baxshay in gaadiidka dadweynaha dhammaantoodba la joojiya hadday ahaan lahayn basas hadday ahaan lahayn tareenada dhulka hoostooda mara wax alla wax kastoo la raaca magaaladaas water town ee xalay dagaalku ku dhex maray raggaas iyo booliskana laga mamnuucay in ay wax soo galaan gaadiid ah amaba ka baxaan dadweynihii milyan iyo bar dad ku dhow gaadiidkaas raaci jirayna maanta waxaa loo sheegay in aqalladooda iska joogaan oo aanay ka bixin waxaa kaloo dadweynaha amar lagu siiyey inay albaabada aanay ka furin qof aan ahayn boliis oona iska hubiyaan waxa ay ka furayaan iyada oo taa loo yeelayo in ninka baxsadka ah loo malaynayo inuu aad u hubaysan yahay oo khatar uu yahay sidaasoo kale waxaa iyadana xusid mudan magaalada boston oo caan ku ah jaamacado magac weyn waddanka maraykanka iyo adduunkaba ku leh sida harvard iyo m i t iyo kuwa lamida ayaa iyaga dhammaantood maanta laga joogaa oo aan la tegin waa tahay cabdiraxmaan waan gartay dadka qaarkood ayaa waxa ay leeyihiin waxay u eg tahay in awood khayrul caadiya la saaray baadigoobka ninka lala yahay sida aad noo sheegtayba maxaa ugu wacan bay kula tahay waa runta zahra markii la eego cuduudda booliska lagu daadshay iyo ciidamada jooga iyo hubka ay wataan waa khayr caadi balse intaanan u gelin jawaabta su'aashaada haddii aan xuso waxaa la leeyahay nimankaasi qaraxa geystay waxaa muuqata inay si weyn oo habsan ay u abaabuleen qaraxa laakiinse ayna abaabulin oo ayna si fiican ugu talagalin baxsashadoodii iyo sidii ay meesha uga bixi lahaayeen haddiise aan u soo noqdo jawaabta su'aashaada waxaa halista weyn gashay oo muhiimadda weyn loo siinaya waxa weeyaan markii ninka koobaad xalay la dilay oo xabadaha ay boliiska isku fureen oo isbitaalka leegeeyey ayaa zahra waxaa laga dhex arkay in wixii u dhintay ayna ahayn xabadihii ay askarta isweydaarsadeen oo keliya laakiin qaraxyo ay ku jireen taasoo ay dhici karto in uu ismiidaamiye ama wax uu isku qarxiy u wato saas darteed ayaa waxaa iminka la malaynayaa in kan baxsadka ah uu alaab khatara ama baabuurka ku wato ama gacmaha ku wato ama hareerihiisa ay yaalaan amaba uu isku soo miidaamiyey saas daraaddeedna ay muhiim tahay si foojignaan leh oo ciidamo badan ah loo wajaho arrinkan madaxa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda cabdiraxmaan yebarow oo si dhow ula socday arrimaha qaraxyadii boston ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay goor dhoweeto ibraahim xasan daanduray iyo aniga